furo kunkala fadhigii labaad ee aqalka sare dowladda Soomaaliya waliba ku qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed Professor Maxamed Sheekh Usmaan Jawaarey iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo mas'uuliyiin kale oo ayniska jareen wasiiro iyo xildhibaano ku tirsan baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dowladda Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ya kulanka ka sheegay intii kala fadhisho koowaad walyaabo badan ha ka qowdeen runtiga wadajirka ee gudoomiyeyaashada iyo la socodka dastuurka oo ka kooban toban xubno sida aan ognahay si aan u ogaano xaaladda guud ee dalku maraayo waxaan warbixino ka dhegaysanay eedaha kala duwan oo ay ka mid yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xeerliyaha guud ee qaranka guddiga madaxa bannaan ee gudureerista iyo hirgelinta dastuurka guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka sidoo kale waxaan kulamo warbisaafiya la yeelanay ciido caalami ah iyo safiiro brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya oo daafurka kala fadhiga lamaad ee aqalka sare hadalku jeedi iyo ballanqaadi inti wada shaqayn dhabe iyo laweeldhado doonaan mudanayaasha aqalka sare intaada aan ugu ballan qaadaya dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo aqalka sareba in golaha shacabka si wadaninimo ku qeexan oo daacad ah iyadoo loo danaynayo wanaagga iyo wanaagga danta iyo wanaagga guud ee ummadda soomaaliyeed in aan la wada shaqayn doono aqalkan sida ugu wacan ugu degan ugu hufan ugu mihnad yahannimo ah aan ula shaqayn ayaan ayaan sheeg ayaan hortiina ku ballan qaadayaa hadoofkii hadallada banaanka su socda oo laleeyahay labada aqal ma wada shaqayn doonaan hadal xum oo laguwaa arrintaas wax ka jira ma jirta guddi walba wuxuu la shaqaynayaa guddiga u abaaran guddoonka wuxuu la shaqaynayaa guddoonka dhammaantayn labada aqaloo wada jirtan waxaan la shaqayn doonaa xukuumaddii madaxweynaha iyo dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo gabagabadii kulanka hadalku jeedi yo weliba kula dardaaramay xubnaha aqalka sare intiyoo ka shaqeeyaan midnimada shacabka soomaaliyeed iyo deganaanshada ka dhalatay dalka gudaashay taas oo ku sheegay inti haddii la sameeyey shacabka soomaaliyeed guulbadan aan hoohiyaasa mudanayaal iyo marwoyin waxaa xusid mudan in ummadda soomaaliyeed ay golahan ka sugayso howlo lug leh oo waaweyn waxaad tihiin rajadii soomaaliya ka saari lahayd jahwareerka siyaasadeed waxaa laydinka fadhiyaa inaad dhidibada u aastaan dowladnimada soomaaliya dalkana aad ka hirgelisaan dheelatir iyo xasilooni siyaasadeed idinka oo isu dheelatiraya danaha dowlad dowladaha xubnaha ka ah dowladda dowladaha federaalka ee aada matashaan iyo dalka qaranka aqalka sare ee dowladda soomaaliya iyo waliba lanku fadhiya inti walyaabo badan iyo ku qowdan dalkun burbursan muddo ku badan labaatan sen